ciidamo fara badan oo booliis ah oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka ayaa saakay lasoo dhigay qeybo badan oo kamid ah wadooyinka isgoosyada muhiimka ee magaalada muqdisho kuwaas oo aan horay loogu arag magaalada islamarkaana feejignaan iyo taxadar dheeri ah ay ka muuqato waxaa jiro warar sheegaya in ciidamada lagu soo daadiyay magaalada in ay doonayaan sidii ay ugu hortagi lahaayeen banaanbaxyo laga cabsi qabo in ay ka dhacaan magaalada muqdisho oo la hadalhayay muddooyinkii ugu dambeeyey halka warar kalena ay tilmaamayaan in ay tahay arrintani mid looga hortegayo rabshado caasimada muqdisho ka dhaca oo keliya iyo dhibaatadii ka dhalatay banaanbaxyadii rabshadaha watay ee dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho oo dadna ay ku dhinteen taliyaha booliiska soomaaliya jenaraal bashiir cabdi maxamed oo arrintan ka hadlay ayaa sheegay in ay ka hortegayaan banaanbax ka dhaca magaalada muqdisho waxa uu sheegay in haddii banaanbax la sameynayo ay jiraan sharciyo loo maro balse aysan ogolaan doonin in kuwa rabshado wata laga dhiga magaalada isaga oo baaq u diray shacabka magaalada muqdisho
laakiin waxaana soo gaaraya dacwooyin aada u tiro badan dad shacbay sheeganayaan in hantidoodii la burburiyey in la baabiye xoola ay lahaayeen iyo wax lamida isu socodka gaadiidka dadweynaha iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada ayaa meelaha qaar si caadi ah u socda inkasta oo wadooyinka qaarna ay saameyn ku yeelatay arrintani magaalada waxaa ka jira kala wareegii hore si kastoo ay tahay odayaasha dhaqanka siyaasiyiin ee culamo udiinka magaalada muqdisho qaarkood ayaa ka digay banaanbaxa iyaga oo sheegay in uu yahay mid dana siyaasadeed oo gaar ah laga leeyahay halka dadka qabanqaabinaya dibadbaxana ay ku doodayaan in ay kaga soo horjeedaan dilalka magaalada muqdisho ka socda saynab abukar maxamed v o a muqdisho